dhalinyarada soomaalida ee ku nool dalka maraykanka gaar ahaan gobolka minnesota ayaa waxaa dhibaato ba-an ku haysa muqadaraadkiiyo daroogada noocyada kala duwan oo ay isticmaalaan dhalinyaradan daroogada ayaa haatan ugu badan dhibaatada ku haysa dhalinyaradan oo isugu jira rag iyo dumar kuwaas oo qaarkoodba ay u geeriyoodeen daroogada nooca loo yaqaano oobiyoodka oo ah kaniinin macamal ah ayay dhalinyaradu u dhammaanayaan kuwaas oo aan ku koobnayn minnesota oo keliya mid ka mid ah dhalinyarada soomaalida ee ku nool dalka maraykanka ayaa ka warramay dhibaatadii dhalintu ku hayso daroogada waxaa faro kulul dhalinyarada soomaalida ku haya oo dhalinyaro badan oo rag iyo dumarba leh ay u dhinteen aad iyo aadna oola tacaalayaan maandooriyaha ama balwadda loo yaqaano opiodka oo noocyo badan leh gaar ahaan kiniino macmil ah gobolka ohio gaar ahaan magaalada columbus waxaa jira dhalinyaro soomaaliya u dhimatay gobolka minnesota maandooriyahan waxaa isticmaala dhalinyaro waxbarta kuwa shaqaysta kuwa guryahooda jooga waalidkood la jooga qaar xitaa qoysas iyo xaasas leh ayaa isticmaala wax la dareemi karana ma aha marka mararka qaarkood qofka xitaa gurigiis isagoo jooga ayuu u dhiman karaa overdoska way jiraan dhalinyaro u dhintay kiniinadan gaar ahaan opiodka macmilka ah gobolka minnesota keliya ma aha gobollo kale oo maraykan ka mid a soomaalidu degan yihiin sida columbus ohio kale way u dhinteen soomaalida ku sugan dalalka reer galbeedka gaar ahaan dhalinyarada ku sugan dalka maraykanka ayaa si xad dhaafa u isticmaala maandooriyaha kala duwan iyadoona arrintan loo sababeynayo inay ku biireen kooxaha maafiyada ayaa loo yaqaano gaangiska maraykanka